haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo ay la soo daristay dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunnayari iyo caafimaad darro iyo dhallinyarada ka tirsan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya cabsi iyo dhibaatooyin amni xumo kadib markii laba ruux oo ciyaartooyda ka mid ah ay naftooda ku waayeen muranno ka dhashay tartanno ka dhacay gudaha xeryahaasi kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownee barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayaa waxaa la soo darsay dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunnayari iyo caafimaad darro qaar ka mida barakacayaasha ayaa haysta carruur naafo ah oo qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo si gaara u wajahaya waayaha adag ee ka jira xeryaha ay ku nool yihiin wariyaha v o eda axsan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray barakacayaasha ka sugan gudaha gobolka banaadir oo meelo kala duwan ka yimid ayaa ah kuwo waxla-aan iyo caafimaad darre xoogani ay isku biirsatay waxayna qaarkood wataan ubad aan awoodin inay lugahooda ku socdaan xanuuno daashaday aawadood sahre abuukar axmed oo aan ku booqday kaamka ay ka degan tahay muqdisho waa hooyo keli ku ah korinta afar iyo toban carruura oo agoon ah waxaanay iga warantay halka ay ka soo barakacday iyo xaaladeeda nololeed waxaa ka soo barakacay meel la yidhaaho god bulsho oo eh duleedka oo afgooya baadiyihiisa ee god bulsho layidhaha kasoo barakacay meeshaan saasaa ku imid markaa imaahayn meeshaa indhahaan la-aay ishaa inta lee fiiqay iga dhacay tanna way iga dhacday anoo indhahala oo iska iska ilaahay ogaya xaaladeyda meeshaa imid agoon toban iyo afar gaarayso oo aabbayaalkood lagu dili soobe saddex aabba kala dhaleen oo saddexda aabbana ilaahay qutladiis qaarna tagsiilay ahaayeen bannaankay joogan qaarna meeshaybay ka shaqayhayen meesha ku dhinteen meesha ku haya oo gabdhahayga dhaleen oo sabab ku dhinteen oo gabdhahayga dhaleen anigana xaaladeyda saasay ahayd qof iska indhaloo iska maskiin ahaa ahaay qof marka hore iska shaqaysato ilmaheeda u shaqaysta ilmaheega marka horeba agoonay ahaayeen agoon agoon dhaaftiyay naqdeen anigoo meeshaan ku wareersan waxaa isoo booqday dhallinyaro ka tirsan ururka danwadaag a isoo booqdeen ururka danwadaag kheyr allahasi aan ka quban oo laga qaadi waayo loo quuri waayo ku ogaa anoo camoole oo meel fadhiya oo aruuri oo aakhira maahana adduunya danbaaban oo nuucsa is dhehayna ilaahay irida iiga soo geliyey gacantay iga qabteen indhahay iga fiiqeen bil walba ay ogyihiin walaxay igu soo tuuraan afar iyo toban agoon ahaa meeshaan ku haya hooye sahro ayaa sidoo kale soo hadal qaaday nolosha dadka barakacayaasha ee ku sugan kaamka badbaado oo ah midka ay degan tahay noloshayna aaday u adagta subixii waa la baxaa waxaa la aalaa qashan weyne waxbaa laga soo aruuriyaa wixii dadkaas ee iska soo daadayaa la soo aruursadaa wixii laga helo alxamdulilaahi aala waxaystaa markoo wax iska nadiifaa qashanka kasoo laga soo dhaxilaa markoo waa layska soo waahaa adi qashan weynahaasaa loo soofaa dadna waxay u soofaan caagi gurbiyow iyo walax iyo adig uun adduunkan dhardhaqoow waxaan ku le nadaafad qaarba meelay u soofaan ninba si oo uun guriga u jira ilaahay ku siiya jirooyin aad iyo aad aaday u xanuunsiyihiin ilmaha alxamdulilaah meelahan oo isbitaaladan oo waxa aan gegeysana ilmaha waa jiro yihiin jiro adig xanuun ahoo mataqaana neerfe iyo maxaan ku dhahaa ii sheeg qandhada ilmaha xanuun ima ahan wax hadda oo jiro oo shuban oo ilmaha shubankooda iyo waxaas qabadkaas waxaas maan hadda wax hadda oo oo cudur oo aad looga faana ima qabno ilaaha noo nimceey laakiin jiro oo u baahan kaalmeeta aa u baahanna hooyo macaan meeshaan horta biila-aanaa ku qabnaa biyaha meel masaafe e aa ka jirinaa aaday u dheertaha waa ku dhibanna marka ilaahay keyrkiisaa jiro qof waayeel iyo qof cunug iyo xataa kama keeni karta biyaha meel nin ragga amba naag xoogle aad jiraysa aadaa oga noogu fogyaha biyaha maqlaysaa laakiin inta keliya oon ku roonahaa waxay tahay meel ijaar la-aan ah aan iska joognaa oo ilaahay aan ku sugno maahane biyo nooma dhawa baad nooma dhaba badar nooma dhaba suuq nooma dhaba alxamdulillah shukr bacaalamiin laakiin meeshaani sidaan kale waa ku nabad qabnaa masquul waxa la yidhaah ma bahaysanabo waxawaaya koombadaada gurigaada gasho luuqaas gal inta inta iska fiiri gabdha duurka aaso meel xogaa oo geeda ahaa noo dhowa aaso oo iyada naftigeeda cabsi ah oo dad degan aan lahayn markaa cabsato tuunjigaadaa gurigaada gashahe ilmahay waaba iska ilmo adiga weynaa tuunjiga gashahayso haddaa cabsato maya iskoolka ma jiro iskool ma leh dugsin maasha allah haddaan qoladaana haddaan dugsi aan noo qabteen kheyr allah siiye qoladan hadda na soo booqateen ayagaa dugsi noo qabteen iskoolka ma jiro wax iskool yiraa ma jiro dugsigna hadda aan waa helnay alxamdulilah ugu dambayntii hooyo sahro ayaa tubta nolosha uga sheekaysay xaaladda faysal bashiir oo ah wiil sagaali jira oo ay ayeeyo u tahay kaasoo addimadiisu ay dhaqdhaqaaqii gabeen islamarkaana aan awoodin inuu hadlo waxaanay codsatay in garab laga siiyo la tacaalidda xaaladda faysal oo ah iminka mid aada u liidata faysal bashiir aa layidhaahaa wiilkaas aniga wiilka ayeeyadiisaa ahay laakiin anaa soo korsaday anaa haysto gabadhaydaa dhashay aabihiisna wuu dhintay waa agoon wiilkaas lix bilood soo jiro cudurkaan ku aragna wuxuu ku bilaabay cudurkiisa naxtin camal cudurku waa cudur noocea cudurka koley hadda markii hore isagoo wiil qurux badan oo maasha allah oo dhashay hadda laakiin hadal male war male wax male inuu iska yidhaaha maahane waana sagaal jir maya waa kadoodanyihin lugihiisaas isugu maraya wax oo wiilka dhibaatada qabo waxaa ka mid a asigoo lix bilood jiro oo cudurkan ku bilowday mataqaanaa waa curyaamay ma haysto cago ma haysto gacmahaas waxaa ku qabsanaa laakiin cagama haysto salkuu ku ruganaa waana sagaal jir intaas intii sagaal jir ka horeysana saasuu u booday saasuu u booday hadda waa qalalaa wiilka aada u qalalaa qalalkiis isaasaar waaye cuntada afka iloo geliya maahan ma cuni karo caano u badan wuxuu cabo raashinka kalena waa lagu dirdirqiyaa aaduu u daruufaysan yahay aaduu u dhibaataysan yahay waayahay wax dhaqaatiira mala xiriirsan dhaqaatiir tabaraaban haysto tabaraa kula xiriirna waayn marka waxaan codsanayaa hay-adaha samafalka dadka islaamka eh dadka damiirta leh ee dadka curyaamiinta iyo masaakiinta iyo camoolaha iyo agoonta daneeyo inta i maqasho maqalkayga iyo muuqaalkayga aragto waxaan ka codsahaa cunugaas yar oo agoonka ah oo maskiinka ah oo waxna aan u haynin anigana ee mataqaanaa hadda mataqaanaa aan naftigeeya hadda ilmahana indhahayga ii fiiqaan qof iska camoola ahaa ishaan hadda waa la ah ishaana ii fiiqeen waxaan ka codsahayaa inta maqalkayga iyo muuqayga aragto inay cunugaa si islaamnimo waa agoon si islaamnimo ilaahay dartiisa inay wax igu qabtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin ku saabsan dhallinyarada ka tirsan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya cabsi iyo dhibaatooyin amni xumo kadib markii laba ruux oo ciyaartooyda ka mida ay naftooda ku waayeen murano ka dhashay tartanno ka dhacay gudaha xeryahaasi ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ma adoo qura ooman waxaa ku luuqaynaya maxamed bakaal ciro
shaqahinintiisa unugyada kubeeraya inkastood iqaynayso ama aad ilaaqayso ikhtiyaar naftii laashay kaa ooli kari weyday wadnahaburaya cashaqahinintiisa unugyada kubeeraya inkastood iqaynayso ama aad ilaaqayso ikhtiyaar naftii laashay kaa ooli kari weyday anna ula shadayn maayo adnaftigasha waa kuu ul aniguna ilbixi maayo adiguna arxami maysid anna ula shadayn maayo adnaftigasha waa kuu ul aniguna ilbixi maayo adiguna arxami maysid anna aamusnaan maayo adna eraysankaaway anna ubaxya kuu keenay adna odaxday dhiibtay adna odaxday dhiibtay anna aamusnaan maayo adna eraysankaaway anna ubaxya kuu keenay adna odaxday dhiibtay adna odaxday dhiibtay ma aado qudha uman ma aado qudha aawan dadka kale kamaan awran amranoo karaamaysan maado qudha uman maado qudha aawan dadka kale kamaan awran amranoo karaamaysan mise waa ammaantayda ahlantiyo salaantayda iyo eemameyntayda waxaan uruurka ku qaaday kaa dhigay ilayskaahay kaa dhigay ilayskaahay mise waa ammaantayda ahlantiyo salaantayda iyo eemameyntayda waxaan uruurka ku qaaday kaa dhigay ilayskaahay kaa dhigay ilayskaahay haddii aanan ku eexan ama aanan ku iilan ama aanan ku oomin ama aanan ku ooyin ixtiraam ku siinay waadii ilmaylay aadmigu wuxuu haysto ma arko ma eebeeyo mana oga ma weyneeyo mana oga ma weyneey haddii aanan ku eexan ama aanan ku iilan ama aanan ku oomin ama aanan ku ooyin ixtiraam ku siinay waadii ilmaynlay aadmigu wuxuu haysto ma arko ma eebeeyo mana oga ma weyneeyo mana oga ma weyneeyo
intaas aan ku dhaafno heestaasi ma adoo qura oo mane uu ku luuqaynayay maxamed bakaal ciro aan kusii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhallinyarada ka tirsan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya cabsi iyo dhibaatooyin amni xumo kadib markii laba ruux oo ciyaartooyda ka mida ay naftooda ku waayeen muranno ka dhashay tartanno ka dhacay gudaha xeryahaasi bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya khilaafka u dhexeeya dhallinyarada ee ka kala tirsan kooxaha ciyaaraha ee ka jira xeryaha oo muddooyinkan dambe sii kordhayay kaas oo gaaray heer ay dadku dhintaan wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdicasiis cadow maxamed oo ah guddoomiyaha isboortiga ee xerada ifo
bismillaahi magacayga waxaa aaldhaa cabdicasiis cadow maxamed waxaanahay gudoomiyaha sportska xarada ifo sportska hadda khaasatan ifo wuu fiicnaa marka hore hadda laakiinse waxaan sameynay waxyaabo badan oo sportska aan ku improve garayn ama aan ku hagaajino ayaan sameynay dhalinyartii tiimamkii kaamka ka jiray waan diwaangelinay waa tahay waxaad i sheegtaa cabdicasiisow imse koox ayaa ku diiwaan gashan kooxaha ka dhisan xerada ifo
waxaa diiwaangelsan sagaashan tiim saddex heer ayay kaliyihiin labaatan tiim waxaa lahaa senior waa kooxaha ugu weyn soddon iyo afarna waxaa junior waa heerka labaad heerka saddexaadna sirasi waxaa soddon iyo lix tiim sagaashanka tiim ayaa noo diiwaangelsan ifo haddaana hera ifo waa tahay isboortigana xeryaha tartamo ma qabataan haddii aad qabataan siyaa idinka caawiyo hadda aan kula hadlay cabsalaano walaalo waxaa noo soco liig liiggaas oo aan qabanay markii covid kii uu bilaawday ayaa waxaa nagu qasabtay arrimo yara dhacdooyin badanaa ka dhacay kaamkan dhallinyaradii sportska qaarkood ayaa isdileen qaarna sun ayay cabeen iskuulaadkii way xirnaayeen hay-adihii ma shaqaynaynin dhallinyaradii marka xaafad joog ayay noqdeen sidaa darteed marka waxaan go-aansanay aniga haddaanan maamulka sportska inaan mashquulino liig ayaan u qabanay sagaashan tiim hadda wuu noo socdaa raawnki wareega koowaad ayuu hadda maraya waaya cabdicasiis sagaashan tiim in tartan loo dhigo arrin fudud ma ahan dhaqaale ahaan yaa idinka caawiya arrintaas hadda wax aniga hadda naga caawiyo hay-ad oo arrintaas aan naga caawisa oona garab taagan ma jirto annaga ayaan isku tashanay lacaga yar ayaan koox walba aan saarnay lacagahaas ayaan waxaan ku qabanaynaa liigaas nimankii maamulgarsoorayaashii kooxdii liiga qaado iyo securitiga wixii alla wixii dhallinyartaas aan ka qaadnay unbaan hadda liiga ku fangarayna wax koox oo ama hay-ad ah ama na caawinayso oo hadda noo ballan qaaday ama hadda kortaayan ma jirto waa tahay cabdicasiis inaad sagaashan koox iyo bulshada kulmaysa u adkaanaysaa dhinaca amniga ee idinka caawiyey amniga hadda waxaa naga caawiso askarta booliiska waan markaan liiga bilaawayna waan wargelinay arrinta intaan liigi bilaabay marka hore hay-adaha ayaan la sheernay u-anta ayaan la sheernay hay-adaha ayaa noo ballamisay waan u sheegnay sababaha nugu qasba iyadoo korona ay jirto maadaama aan la imaanay brobosalkan in liiga aan qabanay aad bay usoo dhoweeyeen haddana saboodna kama haysan laakiinse booliska ayaa nagala shaqeeyay securitiga dhalinyarta amnigooda iyo maamulka iyo garoonka ayaalo iska dhibaydindalyar kubada ciyaaraan waa tahay in tartankan uu adag yahay garsoorayaasha cayaaraha qabanayo bal ka waran tababarkooda iyo aqoonta ay u leeyihiin inay dhexadiyaan kooxo sboortisa oo xeryaha ka dhisan wallaahi dhalinyarta hadda gorsoorayaasha badanaa ciyaartooyi hore oo legend oo retired ay iskaga badan yihiin wax tababar oo tayo leh hadsa u haystaan ma laha laakiin inta aqoontooda iyo iyo sabanaara loo qabto hay-adaha u qabteen unbaa hadda aqligooda iyo futboolka skilliskooda ay garanayaan unbay isticmaalayaan marka tayadooda aad ba u hooseysaa wallaahi caqabado badan way jiraan hadda anaga dhadhaab markii la dhaho saddexda xaro waxaa jiraan niman badan oo hadda dhallinyaro oo futboolaas oo ciyaartooy ah oo la dilaa jira aan garanayn toori la geliyey maali dhacda hadda ugu dambeysay bisha hadda lasoo dhaafay wiil oo maamule eh oo sports coach ah oo macalin ah asana coach oo koox ayaa la dilay cabdicais aan kaa dhex galo wiilkaa la dilay xeradee lagu dilay sababtoo loo dilay ma noo sharxi kartaa wiilkaa la dilay wuxuu ku dhintay xaagadheer sababta loo dilayna waxaa waaye un kubaddaas kubad marka la ciyaara dadka waxaa waaye xamaasadda leedahay kooxaha marka koox laga badiya kooxda kale waxaa la rabaa inay uhambaliyaso uma hambalyanaan waa iska qaxootii marka isku dhicitaanka imaada ayaa ninkaas sababay inuu marka sidaas loo dila waa tahay shil kaloo kasii horreeyey oo geeri sababay oo isboortiga ka dhashay ma jiraa wuu jira isla xaradaha saddexa dheer wiil kale oo ciyaartoy ah laba koox ayaa isdaashay tuuri ayaa la geliyey meesha luqunta ayaa la geliyey marka way jiraan dhacdooyinka xitaa kuwa la garaaco oo tuuri la geliyay oo lagaan dhimanin oo oo koma galo ilaahay ka baadiyey way jiraan aad bay u badiyeen dhacdooyinkaas ifa cabdicaiise waxaa jirto mid kamid a ciyaartooydiina in dhibaato soo gaarta oo faawul qaldan oo lagu galay sababtay inuu lugtiisa ku waayo bal dhacdadaas noo sheeg wallaahi arrintaas arrin aad noo taabatay waaye haddaanana dhammaan maamulka iyo ciyaartooyda ifo nin dhallinyara oo ciyaartooy cabsalaa la dhaho ayaa waxaa soo gaaray shil lugta midigta ayuu ka jabay kubad ayuuna ku jaba soo ciyaaraya waa la kabay adiga marka dambena waxay lagtu infection ayaa qaaday dhaawacay noqotay waxayna sababtay in ninkii wiilkii lugtiisa iyo xubintiisa meeshaas uu ku waayay marka wuu jooga hadda lugtiisana luqlaana waaye marka way dhacaan qaar badan oo jajabay oo noocaas oo biro la geliyay iyo qaar hadda lugaha ku waaya aad ba u badan yihin cabdicasiisow waxaad ii sheegtay inaad dhallinyarada ku maaweelinaysaan oo nabaddii tartamada aad qabanaysaan oo u qayb qaadanaysaan haddii shilalkan dhimashada sababa ay dhacayaan soo ma dareemaysaan niyijab weyn annaga aad baan marka waxyaaba noocan oo kale ay ku qabsaan waa niijabi annaga haddaanan maamulkii dadaal badan ayaa sameynay waxaan sameynay sharcigaan soo dejinay waan siixinay askarta ayaan ka siixinay hay-adaha u n ayaan ka siixinay raas ayaan ka siixinay youthka ayaa seexay tiim walbana sharcigaas ayuu macnaha yuu seexay wuuna haystaayo isagoo koobi ayuu haystaa sharcigaas adoo ay jirto oo la ogyahay iyo haddana waxaa iska dhacaan waxyaaba yaryar marka annaga haddaanan arrintaas dhacda hadda ugu dambeysana qabsta aad aad baan uga naxnay waxaad sheegtay inay adag tahay in la aqbalo go'aanada garasoorayaasha qaar ay gaaraan maadaama aanu jirin maxkamad iyo sharciyad dhaxa isugu tagtaan sidadaa markaa ku xalisaan dhalinyarada qaxootiga ah oo inta badan kubadaha qamaarka ah cayaaro oo adag tahay inay sharciga hoggaansamaan wallaahi way iska dhib badan tahay marmar qaarkood waxaa dhacdaa rifriig ama garsooraha go'aan ayuu qaadani go-aanka u qaatay laga yaabaa inuu mid u yahay qaldan mid saxsan u yahay dhallinyarta ayagoo og inuu sax u yahay ay haddana waxay sameynayeen foodo marka mar qaarkood go-aan hadda wiilka oo kale lagu dilay hadda gaxaadheer oo kale go-aan rifri u qaatay oo garsoore u qaatay ayaa yaa dagaalkaas uu ka bilowday marka way dhib badan tahay mar qaarkood markii waxaas ay dhacaanna waxaan sameynaa guddi ayaan leenahay anaga dhallinyarada guddiga youthka iyo sportska waan fariisanaa arrintaas markaa si dhallinyarnimo iyo ayadoosan reerka aysan gaarin ama qabiil aysan gaarin ayaan dhallinyarnimo aan ku xalinaa cabdicaiis ahaan waxaa tahay madaxweynihii sportiska xerada ifo weerar kugu dhacoma marka qaar iyo dabcan handadaad aad la kulanta ma jirtaa waa la kulmaa waxaa waaye warar aan qaldan ee soo gaari qaarkood waa hanjabaad caayda afxumada waalidka loo geysanaya oo amni lii geysanayo nafsadeeda xitaa qaar baa marmar qaarkood inaan isku dhacan oo gacan isku qaadna ay tagtaa marka waxaas arkaysana waxaa waay aniga wax uma arko waa dhalinyar dhalinyarteedii waaye sida iyadoo saa ay tahayna makaniya jabsaniy waxaan mar walba waan u taaganaha arrintooda inaan kor u qaado aan taageero ugu dambayn caqabadahaas idinku xeeran maxaa loogu gudbi karaa kulata waxaa loogu gudbi karaa dhallinyarta inay sharciga iyo nidaamkii aan dejinnay sportska kaamka ka jira in loo hogaansamo kubadda marka la ciyaarayana kubadda waaye kubadda sharcigeeda iyo nidaamka la ilaaliyo la isxushmeeyo kubadda waxyaabaha hadda aan u keenan waxaa waay isdhexgal in isdhexgalo mow in laisdilo ama in qof toori naftiisa uu ku waayo ama qof loo hanjabo ama qof wax la gaarsiiyo uma aha ma aha muhiimadda loo qabanaya tartanka marka mar walba waxaan jecelnahay in sharciga iyo nidaamka isboortiska in loo hogaansamo
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis cadow maxamed oo ah guddoomiyaha isboortiga xerada ifo ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda cabdisalaan salas haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii shibshib waxaa ku luuqaynaya cumar taysiyow
Shall be higher.
heestaasi uu ku luuqaynayo cumar taysiyow ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo ay la soo daristay dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunnayari iyo caafimaad darro iyo dhallinyarada ka tirsan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya cabsi iyo dhibaatooyin amni xumo kadib markii laba ruux oo ciyaartooyda ka mid ah ay naftooda ku waayeen muranno ka dhashay tartanno ka dhacay gudaha xeryahaasi kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownee barakacyaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayaa waxaa la soo darsay dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunnayari iyo caafimaad darro qaar ka mida barakacyaasha ayaa haysta carruur naafo ah oo qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo si gaara u wajahaya waayaha adag ee ka jira xeryaha ay ku nool yihiin wariyaha v o eda axsan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray barakacyaasha ku sugan gudaha gobolka banaadir oo meelo kala duwan ka yimid ayaa ah kuwo wax la-aan iyo caafimaad darre xoogani ay isku biirsatay waxayna qaarkood wataan ubad aan awoodin inay lugahooda ku socdaan xanuuno daashaday aawadood sahre abuukar axmed oo aan ku booqday kaamka ay ka degan tahay muqdisho waa hooyo keli ku ah korinta afar iyo toban carruura oo aqoon ah waxaana iiga warantay halka ay ka soo barakacday iyo xaaladeeda nololeed waxaa ka soo barakacay meel la yidhaaho god bulsho oo ehduleedka oo afgooya baadiyihiisa god bulsho la yidhaaha kasoo barakacay meeshaan saasaa ku imid markaa imaahaayna meeshaa indhahaan la-aay ishaa inta lee fiiqay iga dhacay tanna way iga dhacday anoo indhaha la oo iska iska ilaahay ogaya xaaladeyda meeshaa imid agoon toban iyo afar gaarayso oo aabbayaalkood lagu dilay soobe saddex aabba kala dhaleen oo saddexda aabbana ilaahay qudradiis qaarna tagsiilay ahaayeen bannaankay joogan qaarna meeshaybay ka shaqayhayen meesha ku dhinteen meesha ku haya oo gabdhahayga dhaleen oo sabab ku dhinteen oo gabdhahayga dhaleen anigana xaaladeyda saasay ahayd qof iska indhaloo iska maskiin ahaa ahaay qof marka hore iska shaqaysato ilmaheeda u shaqaystaa ilmaheyga marka horeba agoonay ahaayeen agoon agoon dhaaftiyay naqdeen anigoo meeshaan ku wareersan waxaa isoo booqday dhallinyaro ka tirsan ururka danwadaag isoo booqdeen ururka danwadaag kheyr allahasi aan ka quban oo laga qaadi waayo loo quuri waayo ku ogaa anoo camoole oo meel fadhiya oo aruuri oo aakhira maahana adduunya danbaa oo nuucsa isdhehayna ilaahay irida iiga soo geliyey gacanta iga qabteen indhaha iga fiiqeen bil walba ay ogyihiin walaxay igu soo tuuraan afar iyo toban agoon ahaa meeshaan ku haya hooye sahro ayaa sidoo kale soo hadal qaaday nolosha dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamka badbaado oo ah midka ay degan tahay noloshayna aaday u adagta subixii waa la baxaa waxaa la aalaa qashan weyne waxbaa laga soo aruuriyaa wixii dadkaas ee iska soo daadayaa la soo aruursadaa wixii laga helo alxamdulilaahi alla u haystaa markoo wax iska nadiifaa qashanka laga soo dhexilaa markoo waa layska soo waahaa adi qashan weynahaasaa loo soofaa dadna waxay u soofaan caagi gurbiyow iyo walax iyo adig uun adduunka dhardhaqoow waxaan ku leh nadaafad qaarba meelay u soofaan ninba si oo uun guriga u jira ilaahay ku siiya jirooyin aad iyo aad aaday u xanuunsan yihiin ilmaha alxamdulilaah meelahan oo isbitaaladan oo waxaa aan ka geysana ilmaha waa jiro yihiin jiro adi xanuun ahoo mataqaanaa neerfe iyo maxaan ku dhahaa ii sheeg qandhada ilmaha xanuun ima ahan wax hadda oo jiro oo shuban oo ilmaha shubankooda iyo waxaas qabadkaas waxaas maan hadda wax hadda oo oo cudur oo aad looga faana ima qabno ilaaha noo nimceey laakiin jiro oo u baahan kaalmeeta aa u baahanna hooyo macaan meeshaan horta biyo la-aanaa ku qabnaa biyaha meel masaafe e aa ka jirinaa aaday u dheertaha waa ku dhibanna marka ilaahay keyrkiisaa jiro qof waayeela iyo qof cunug iyo xataa kama keeni karta biyaha meel nin ragga ambanaag xoogle aa jirihaysa aadaa oga noogu fogyaha biyaha maqlaysaa laakiin inta keliya oon ku roonahaa waxay tahay meel ijaar la-aan ah aan iska joognaa oo ilaahay aan ku sugno maahana biyo nooma dhawa baad nooma dhawa badar nooma dhawa suuq nooma dhawa alxamdulilah shukrbacaalamiin laakiin meeshaan sidaan kale waa ku nabad qabnaa masquul wax la yidhaah ma bahaysanabo waxawaaya koombadaada gurigaada gasho luuqaas gal inta inta iska fiiri gabdha duurka aasa meel xogaa oo geeda ahaa noo dhowa aaso oo iyadana fikeed cabsi ah oo dad degan aan lahayn markaa cabsato tuunjigaadaa gurigaaga gashahee ilmahay waaba iska ilmo adiga weynaa tuunjiga gashahayso haddaa cabsato maya iskoolka ma jiro iskool ma leh dugsin maasha allah haddaan qoladaana haddaan dugsi aa noo qabteen kheyr allah siiye qoladan haddana soo booqateen ayagaa dugsi noo qabteen iskoolka ma jiro wax iskool layidhaha ma jiro dugsigna haddaan waa helnay alxamdulilah ugu dambayntii hooyo sahro ayaa tubta nolosha uga sheekaysay xaaladda faysal bashiir oo ah wiil sagaali jira oo ayeeyo u tahay kaasoo addimadiisu ay dhaqdhaqaaqii gabeen islamarkaana aan awoodin inuu hadlo waxaanay codsatay in garab laga siiyo la tacaalidda xaaladda faysal oo ah iminka mid aad u liidata faysal bashiir aa layidhaahaa wiilkaas aniga wiilka ayeeyadiisaa ahay laakiin anaa soo korsaday anaa haysto gabadhaydaa dhashay aabihiisna wuu dhintay waa agoon wiilkaas lix bilood soo jiro cudurkan ku aragna wuxuu ku bilaabay cudurkiisa naxtin camal cudurku waa cudur raacea cudurka koley hadda ee markii hore isoo wiil qurux badan oo maasha allah oo dhashay hadda laakiin hadal male war male wax male inuu iska yidhaaha maahane waana sagaal jir lugihiisa lagu socon karaa maya waa kadoodan yihiin lugihiisaa isugu maran yahay wax oo wiilka dhibaatada qabo waxaa ka mid a asigoo lix bilood jiro oo cudurkan ku bilaawday mataqaanaa waa curyaamay ma haysto cago ma haysto gacmahaas wa ku qaqabsanaa laakiin cagama haysto salkuu ku ruganaa waana sagaal jir intaas intii sagaal jir ka horreysana saas u booday saas u booday hadda waa qalalaa wiilka aada u qalalaa qalalkiis saasaar waaye cuntada afka in loo geliya maahan ma cuni karo caano a u badan wuxuu cabo raashinka kalena waa lagu dirdirqiyaa aaduu u daruufaysan yahay aaduu u dhibaataysan yahay waayahay wax dhaqaatiira mala xiriirsay dhaqaatiir tabaraaban hayso tabaraa kula xiriirna waayn marka waxaan codsanayaa hay-adaha samafalka dadka islaamka eh dadka damiirta leh ee dadka curyaamiinta iyo masaakiinta iyo camoolaha iyo agoonta daneeyo inta i maqasho maqalkayga iyo muuqaalkayga aragto waxaan ka codsahaa cunugaas yar oo agoonka ah oo maskiinka ah oo waxna aan u haynin anigana ee mataqaanaamataqaanaaanaftigeya hadda ilmahana indhahayga ii fiiqeen qof iska camoolo aha ishaan hadda waa la'ah ishaana ii fiiqeen waxaan ka codsahayaa intii maqalkayga iyo muuqayga aragto inay cunuga si islaamnimo waa agoon si islaamnimo ilaahay dartiisa inay wax igu qabtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin ku saabsan dhallinyarada ka tirsan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya cabsi iyo dhibaatooyin amni xumo kadib markii laba ruux oo ciyaartooyda ka mida ay naftooda ku waayeen murano ka dhashay tartanno ka dhacay gudaha xeryahaasi ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ma adoo qura ooman waxaa ku luuqaynaya maxamed bakaal ciro
aniguna ilbixi maayo adiguna arxami maysi maayo adna erisankaaway anna ubaxya kuu keenay adna odaxdaydhiibtay adna odaxday dhiibtay anna aamusnaan maayo adna erisankaaway anna ubaxya kuu keenay adna odaxday dhiibtay adna odaxday dhiibtay maadoo qudha uman maadoo qudha aawan dada kale kamaan awran amranoo karaamaysan maadoo qudha uman maadoo qudha aawan dada kale kamaan awran amranoo karaamaysan mise waa ammaantayda ahlantiyo salaantayda iyo eemameyntayda waxaan uruurka ku qaaday kaa dhigay ilayskahay kaa dhigay ilayskahay mise waa ammaantayda ahlantiyo salaantayda iyo eemameyntayda waxaan uruurka ku qaaday kaa dhigay ilayskahay kaa dhigay ilayskahay haddii aanan ku eexan ama aanan ku iilan ama aanan ku oomin ama aanan ku ooyin ixtiraam ku siinayn waadii ilmaynlay adnigu wuxuu haysto ma arko ma eebeeyo mana oga ma weyneeyo mana oga ma weyneye haddii aanan ku eexan ama aanan ku iilan ama aanan ku oomin ama aanan ku ooyin ixtiraam ku siinay waadii ilmaynlay adnigu wuxuu haysto ma arko ma eebeeyo mana oga ma weyneeyo mana oga ma weyneeyo
intaas aan ku dhaafna heestaasi ma-adoo qura oo mane uu ku luuqaynayay maxamed bakaal ciro aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhallinyarada ka tirsan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya cabsi iyo dhibaatooyin amni xumo kadib markii laba ruux oo ciyaartooyda ka mida ay naftooda ku waayeen muranno ka dhashay tartanno ka dhacay gudaha xeryahaasi bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya khilaafka u dhexeeya dhallinyarada ee ka kala tirsan kooxaha ciyaaraha ee ka jira xeryaha oo muddooyinkan dambe sii kordhayay kaas oo gaaray heer ay dadku dhintaan wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas ayaa arrimahaasi ka waraystay cabdicasiis cadow maxamed oo ah guddoomiyaha isboortiga ee xerada ifo
bismillaahi magacii waxaa waa ladhaa cabdicasiis cadow maxamed waxaana gudoomiyaha sportska xarada ifo sportska hadda khaasatan ifo wuu fiicnaa marka hore hadda laakiinse waan waxaan sameynay waxyaabo badan oo sportska aan aan ku improve garan ama aan ku hagaajino ayaan sameynay dhalinyartii tiimamkii kaamka ka jiray waan diiwaangelinay waa tahay waxaad i sheegtaa cabdicasiisow imse koox ayaa ku diiwaan gashan kooxaha ka dhisan xerada ifo
waxaa diiwaangelisan sagaashan tiim saddex heer ayay kala yihiin labaatan tiim waxaa la senior waa kooxaha ugu weyn soddon iyo afarna waxaa waa junior waa heerka labaad heerka saddexaadna sirasi waxaa waa soddon iyo lix tiim sagaashanka tiim ayaa noo diiwaangelsan ifo haddaanana hera ifo waa tahay isboortigan xeryaha tartamo ma qabataan haddii aad qabataan siyaa idinka caawiyo hadda aan kula hadlay cabsalaano walaalo waxaa noo socda liig liigaas oo aan qabanay markii covid kii uu bilowday ayaa waxaa nagu qasabtay arrimi yara dhacdooyin badanaa ka dhacay kaamkan dhallinyaradii sportska qaarkood ayaa isdileen qaarna sun ayay cabeen iskuulaadkii way xirnaayeen hay-adihii ma shaqaynaynin dhallinyaradii marka xaafadjoog ayay noqdeen sidaa darteed marka waxaan go-aansanay aniga haddaanan maamulka sportska inaan mashquulino liig ayaan u qabanay sagaashan tiim hadda wuu noo socdaa raawnkii wareega koowaad ayuu hadda maraya waaya cabdi casiis sagaashan tiim in tartan loo dhigo arrin fudud ma ahan dhaqaale ahaan yaa idinka caawiya arrintaas hadda wax aniga hadda naga caawiyo hay-ad oo arrintaas aan naga caawisa oo na garab taagan ma jirto annaga ayaan isku tashanay lacago yar ayaan koox walba aan saarnay lacagahaas ayaan waxaan ku qabanaynaa liigaas nimankii maamulgarsoorayaashii kooxdii liiga qaado iyo securitiga wix alla wixii dhallinyartaas aan ka qaadnay unbaan hadda liiga ku fangaranna wax koox oo ama hay-ad ah ama na caawinayso oo hadda noo ballan qaaday ama hadda kortaayan ma jirto waa tahay cabdicasiis inaad sagaashan koox iyo bulshada kulmiso u adkaanaysaa dhinaca amniga idinka caawiyey amniga hadda waxaa naga caawiso askarta booliiska waan markaan liigi bilaawan waan wargelinay arrinta intaan liigi bilaabay marka hore hay-adaha ayaan la sheernay u-anta ayaan la sheernay hay-adaha ayaa noo ballamisay waan u sheegnay sababaha nagu qasbay iyadoo korona ay jirto maadaama aan la imaanay brobosalkan in liiga aan qaban aad bay usoo dhaweeyeen haddana saboodna kama haysan laakiinse booliska ayaa nagala shaqeeyay securitiga dhallinyarta amnigooda iyo maamulka iyo koronka ayaalo iska dhibayin dhallinyar kubada ciyaarahan waa tahay in tartankan uu adag yahay garsoorayaasha cayaarta cayaaraha qabanaya bal ka waran tababarkooda iyo aqoonta ay u leeyihiin inay dhexadiyaan kooxo isboortis oo xeryaha ka dhisan wallaahi dhallinyarta hadda gorsoorayaasha badanaa ciyaartooyi hore oo legend oo retired ay iskaga badan yihiin wax tababar oo tayo leh aad saa u haystaan ma laha laakiin inta aqoontooda iyo iyo sabanaara loo qabto hay-adaha u qabteen unbaa hadda aqligooda iyo futboolka skilliskooda ay garanayaan unbay isticmaalaya marka tayadooda aad bu u hooseysaa wallaahi caqabado badan way jiraan hadda anaga dhadhaab markii la dhaho saddexda xaro waxaa jiraan niman badan oo hadda dhallinyaro oo futboolaas oo ciyaartooy ah oo la dilaa jira aan garanayn toori la geliyey maalin dhacda hadda ugu dambeysay bisha hadda lasoo dhaafay wiil oo maamule oo sports coach ah oo macalin ah oo asana coach oo koox ayaa la dilay
caddays aan kaa dhexgalo wiilkaa la dilay xeradee lagu dilay sababta loo dilaysa ma noo sharxi kartaa wiilkaa la dilay wuxuu ku dhintay xagadheer sababta loo dilayna waxaa waaye n kubaddaas kubad marka la ciyaara dadka waxaa waaye xamaasada leedahay kooxaha marka koox laga badiyay kooxda kale waxaa la rabaa inay uhambaliyas uma hambalyanaan waa iska qaxooti marka isku dhicitaanka imaada ayaa ninkaas sababay inuu marka sidaas loo dilay waa tahay shil kaloo kasii horreeyey oo geeri sababay oo isboortiga ka dhashay ma jiraa wuu jira isla xaradaha saddex xagadheer wiil kale oo ciyaartooy ah laba koox ayaa isdaashay toori ayaa la geliyey meesha luqunta ayaa la geliyey marka way jiraan dhacdooyinka xitaa kuwa la garaaco oo toori la geliyo oo lagaan dhimanin oo oo koma galo ilaahay ka baadiyey way jiraan aad ba u badiyeen dhacdooyinka ifa cabdicaiiso waxaa jirto mid kamid a ciyaartooydiina in dhibaato soo gaarto oo faawul qaldan oo lagu galay sababtay inuu lugtiisa ku waayo bal dhacdadaas noo sheeg wallaahi arrintaas arrin aad noo taabatay waaye haddaanana maamulka iyo ciyaartooyda ifo nin dhallinyar oo ciyaartooy cabsalaa la dhaho ayaa waxaa soo gaaray shil lugta midigta ayuu ka jabay kubad ayuuna ku jaba soo ciyaaraya waa la kabay adiga marka dambena waxay lagtu infection ayay qaaday dhaawacay noqotay waxayna sababtay in ninkii wiilkii lugtiisa iyo xubintiisa meeshaas uu ku waayay marka wuu jooga hadda lugtiisana luqlaana waaye marka way dhacaan qaar badan oo jajabay oo noocaas oo bere la geliyay iyo qaar hadda lugaha ku waaya aad ba u badanyihin cabdicasiisow waxaad ii sheegtay inaad dhallinyarada mawelinaysaan oo nabadii tartamada aad qabanaysaan oo u qayb qaadanaysaan haddii shilalkan dhimashada sababa ay dhacayaan soo ma dareemaysaan niijab weyn anaga aad baan marka waxyaaba noocan oo kale ay ku qabsadaan waa niijabi annaga haddaanan maamulkii dadaal badan ayaa sameynay waxaan sameynay sharcigaan soo dejinay waa siixinay askarta ayaan ka siixinay hay-adaha un ayaan ka siixinay raas ayaan ka siixinay yuuthka ayaa siixay tiim walbana sharcigaas ayuu macnaha yuu seexay wuuna haystaayo isagoo koobi ayuu haystaa sharcigaas adoo ay jirta oo la ogyahay iyo haddana waxaa iska dhacaan waxyaaba yaryar marka annaga haddaanan arrintaas dhacdo hadda ugu dambaysana qabsta aad aad baan ugu naxnay waxaad sheegtay inay adag tahay in la aqbalo go'aanada garsoorayaasha qaar ay gaaraan maadaama aanu jirin maxkamad iyo sharciyad dhaxa isugu tagtaan sidabaa markaa ku xalisaan dhalinyarada qaxootiga ah oo inta badan kubadaha qamaarka ah cayaaro oo adag tahay inay sharciga hoggaansamaan wallaahi way iska dhib badan tahay marmar qaarkood waxaa dhacdaa rifriig ama garsooraha go'aan ayuu qaadani go'aankaa u qaatay laga yaabaa inuu mid u yahay qaldan mid saxsan u yahay dhallinyarta ayagoo og inuu sax u yahay ay haddana waxay sameynayeen foodo marka mar qaarkood go-aan hadda wiilka oo kale lagu dilay hadda gaxaadheer oo kale go-aan rifri u qaatay oo garsoore u qaatay ayaa yaa dagaalkaas uu ka bilowday marka way dhib badan tahay mar qaarkood markii waxaas ay dhacaanna waxaan sameynaa guddi ayaan leenahay anaga dhallinyarada guddiga youthka iyo sportska waan fariisanaa arrintaas markaa si dhallinyarnimo iyo iyadoosan reerka aysan gaarin ama qabiil aysan gaarin ayaan dhallinyarnimo aan ku xalina cabaahiis ahaan waxaa tahay madaxweynihii sportiska xerada ifo weerar kugu dhacmo marka qaar iyo dabcan handadaad aad la kulanta ma jirtaa waa la kulmaa waxaa waaye warar aan qaldan ee soo gaari qaarkood waa hanjabaad caayda afxumada waalidka loo geysanaya ama lii geysanayo nafsadeeda xitaa qaar baa marmar qaarkood isku dhacan oo gacan isku qaadna ay tagtaa marka waxaas arkaysana waxaa waay aniga wax uma arko waa dhalinyar dhalinyarteedii waaye sida ayadoo saa ay tahayna makaniya jabsani waxaan mar walba waan u taaganaha arrintooda inaan kor u qaado aan taageero ugu dambayn caqabadahaas idinku xeeran maxaa loogu gudbi karaa kulata waxaa loogu gudbi karaa dhallinyarta inay sharciga iyo nidaamkii aan dejinay sportska kaamka ka jira in loo hogaansamo kubadda marka la ciyaarayana kubadda waaye kubadda sharcigeeda iyo nidaamka la ilaaliyo la isxushmeeyo kubadda waxyaabaha hadda aan u keenan waxaa waay isdhexgal in laisdhexgalo mo in laisdilo ama in qof toorin naftiisa uu ku waayo ama qof loo hanjabo ama qof wax la gaarsiiyo uma aha ma aha muhiimadda loo qabana tartanka marka mar walba waxaan jecelnaha in sharciga iyo nidaamka isboortiska in loo hogaansamo
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis cadow maxamed oo ah guddoomiyaha isboortiga xerada ifo ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan salas haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii shibshib waxaa ku luuqaynaya cumar taysiyow heestaasi uu ku luuqaynayo cumar taysiyow ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo